marka ugu horeyso radio warsan waxaan rabaa marka ugu horeyso inaan halkaan oga diro hambalyo hambalyadaasoo ah micnaha sida guradii shanaad eeay u dib u howlgashay muxuu ahaa radio warson sababto ah waxaan ogahay radio warson inuu ahaa raadiyihii ugu horeeyey muddo aada u dheer dowladdii aan anigu xildhibaanka ka ahaiyo cabdillahi yuusuf ee baydhabo ka dhisnayd waagaas micnaha ka shaqayn jiray magaaladaan ayuu ahaa laakiin muddo dhexeayay micnaha hawada ka maqnayd laakiin shantii sano ugu dambeysay ayay shaqaynaysay maadaama hadda sanad guuradeedii shanaad ay ku beegan tahay aniguna aan ka mid ahay wasiirada iyo xildhibaanadii waagaa xildhibaanka ahaaba dadka sida gaarka ah ugu xiran oo cilaaqaadka uu ka dhexeeyey iyo waxa ay bulshada u qabatay runtii iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhismaha maamul goboleed goboleedka koonfur galbeed laga soo maray muxuu ahaa kaalimihii ay ka qaadatay hadday noqon lahayd wacyigelinta iyo dhismihii dawladda dhiirigelinteeda iyo markii dawladda la dhistayba wararka ku saabsan saddexdan gobol ee shabeellaha hoose baayo bokool sida ay micnaha dadkeeda iyo meelaha kale gobollada soomaaliya wararka jira adiga oo annagoo baydhabo ku sugan aan uga dhegaysanno runtii waa wax aada loogu mahadiyo waxayna ka mid tahay ilaha shacabka koonfur galbeed runtii wararka soo gaarsiiyo marka ma qiyaasi karo inta barnaamij ee horumar umaddaan u ah iyo dadkaani ay u qabatay marka marka ugu horeysa waxaan rabaa ka wasaarad ahaan wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka koonfur galbeed magaceedan oo ku hadlayo inaan u hambaliyay marka ugu horey aan idhaahdo hambalyo sanadkan sanadkiisan ilaahay waxaan uga baryayaa iyadoo sidaan ka xoog badan annaguna aan ka dabdoon nahay inuu ilaahay micnaha gaarsiiyo waxaan kaloo aada uga mahad celinayaa inay ka mid tahay warsan dhibaatada culus ee ummadda soomaaliyeed guud ahaan haysata meel kastoo ay ku noolyihiin soomaaliya aysan ahayn mid ku kooban koonfur galbeed oo keliya wararkeeda micnaha meel kastoo soomaaliya oo dhibaata ay ka dhacdo marka lagu daro magaala madaxda hataa warka micnaha kasoo tarisa indhaha waa ummadaani waan u hambaliyeynayaa waxaana rajaynayaa insha allahu inay hawsheeda kasii ballaariso marxaladda hadda ay ku sugan tahay waxaan ognahay inay duruuf adag kusoo shaqeeyeen muddo badan haddana ay ku shaqeeyaan aniguna waxaan leenahay magaca hadda muxuu ahaa wasaaradda beeraha iyo waraabka shaqaalaheeda ama wax cid kasta oo beer ku shaqo leh muxuu hadday noqon lahayd iskaashatooyin haddii ay noqon lahaayeen beeraleyda waaweyn haddii ay noqon lahaayeen beeraleyda yaryar dhammaan magacoodan waan ku hadlaya waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo waxaanan aada ugu mahad celinayaa dhalinyarada ka shaqaysa runtii aada u firfircoon ee runtii lugahooda iyo kabahooda iyo dacadkoodaba uu ku dhammaaday inay raadiyaan xogta waxa ka jira meel kasta oo ka mid ah maamulka koonfur galbeed iyo soomaaliya guud ahaan marka waxaa idin leeyahay mahadin haddaan kuma soo koobi karo waxaan idinka idin leeyahay oo keliya hambalyo hambalyaa idin leeyahay